habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington maxkamadda racfaanka ee dalka maraykanka ayaa diiday amarkii madaxweyne donald trump uu dalkan kaga mamnuucay in ay usoo safraan muwaadiniinta toddoba waddan oo soomaaliya ay ku jirto muddo sagaashan maalmooda trump oo dastuurka waddankan wuu ogol yahay in uu soo saaro wareegtooyin ayaa u arkay in wareegtada amarka madaxweyne ee uu ku mamnuucayo qaxootiga ay sharci ahayd waxaana uu muujiyey in uu kiiskan uu u gudbi doono maxkamadda sare ee dalka maraykanka haddaba kala madax bannaanida hay-adaha dowladda ee waddanka iyo go'aanada maxkamadda ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay garyaqaan cabdinaasir cabdulaahi oo ah sharci yaqaan ku sugan gobolka minnesora maxkamadda shalay toole maxkamaddan waa maxkamadii sare oo ku taalo magaaladan la yihahdo san francisco oo california ka mid ah maxkamadaas waxay ka jawaabeysay codsi kaga yimid xukuumadda oo uu hogaamiyo madaxweyne donald trump oo ay kaga cabanayeen maxkamad hoose go-aan ay soo saartay oo ay ku istaajisay ama ay ku balogaraysay wareegtadii uu soo saaray toddoba iyo labaatankii bisha january maxkamadda kadib markii maxkamaddan sare kadib markii ay dhegeysatay xukuumadda iyo dhinaca kale ee ma aragti ku loolamayay ama ku doodayay in uu wareegtadaas ayta isan sharciga waafaqsanayn inay waafaqsan tahay arrinta ay maxkama ayaa maxkamadda waxay ku raacday maxkamadda sare waxay ku raacday maxkamaddii hoose go-aankii ay soo saartay balse waxaan u baahana in halka iyada waxyar mataqaanaa fahan yar aan aan ku faahfaahino oo ah waxa lagu doodayey ma dooda hortaallay maxkamadda sare ma aysan ahayn wareegtada uu soo saaray madaxweynaha inay dastuurka waafaqsan tahay in kale ama inay shuruucda kale ee waddanka waafaqsan tahay in kale ma ahayn waxay ahayd arrin technicality oo l oo ah maadaama maxkamaddii hoose si kumeel gaara inta maxkamadda laga dhegaysanayo ay bloggaraysay t r o waxa la yihahdo temporary restraining order waxa la yihahdo laga dalbaday ayay appeal ka qaateen appealkaas oo ku salaysnaa keliya narrow mataqaana arrin yaroo ma aragtay aada u yar oo ah in la hakiyo maxkamadda iyo blogga ay samaysay laga qaado si wareegtadii ay u dhaqan gasho arrintiiba marka maxkamadda waxay ku raacday maxkamaddii hoose waa tahay cabdinaasir marka dadku waxay isweydiin karaan haddii sida ay u kala shaqeeyaan maxkamadaha waddankan maraykanka koongareeska iyo madaxtooyada madaxweynuhu maadaama uu sharciyan dastuuriyan uu dastuurku u siinayo inuu digreeto ama uu soo saari karayo haddana maxkamaduhu in ay ka hor istaagi karaan waxyaabaha qaar sida tan hadda dhacdo oo kale marka meeshaasi dadweynaha ku dhegaysanaya haddaad sharaxaad ka siiso sida ay u shaqeeyaan maxkamadaha maraykanka koongareeska iyo madaxtooyada su-aal runtii aada u muhiima weeye in badanna ma aragtay la isweydiiyo waddanka maraykan gudihiisa iyo dibaddaba oo ah sida checks and balanceska waxa la yidhaahdo ama dowladdu dowladdu inay ka kooban tahay saddex waaxood oo ah waaxda sharciyada dejisa oo ah ma aragtay congresska waaxda fulinta la yidhaahdo oo xukuumadda mararka qaarkood af soomaaligana lagu yidhaahdo oo ah madaxweynaha iyo cabinetkiisa iyo waaxaha fulinta iyo waxaa jirto maxkamadihii oo ah garsoorka saddexdaas ayaa waxay yihiin co equal branch of the government waa saddex waaxood oo siman dastuur ahaan marka la eego midna waa waa hay-addii ama waa waaxdii soo saaraysay sharciyada midna waa midii fulinaysay midna waa midii ka turjumaysay ama sharci ahaan eegeysa marka maxkamadaha waddankan waxay maxkamado badan kaga duwan yihiin not only inay sharciga turjumaan keliya iyagu laftoodu waxay leeyihiin rool ama aragtay jaggoodu aad buu ma aragtay u siinaya awood badan inay haddii ay labada dhinac mid kamid a shuruucdeedu ay dastuurka ay ay ay ay khilaafaan inay joojin karaan oy xakamayn karaan marka tan shalay go-aanka soo baxay waxay ku tusinaysaa sida check and balanceska u shaqaynayo taasoo ka turjumaysa inaynan cid keliya ama madaxweynaha uusan noqonin awoodiisu mid ballaadhan oo aan la xakamayn karin oo marka dambe isu bedesho mataqaana wax dictatorialka ama tyranny isu bedelo si aynan u noqonin marka xilligan xaadirkaa dabcan waxaa jiro madaxweynuhu wuxuu kasoo jeedaa ururka la yihahdo jamhuuriga congresska oversightkiisu runtii sidii la jeclaan lahaa ma aha sababtoo ah waxaa labada labada aqal congresska hadda mas-uul ka ah isla jamhuurigii marka waxaad moodaa roolkii maxkamadaha inuu si aada oo runtii mataqaana uu usoo baxay arrintaasna ay tahay arrin aada loogu farxo maxkamaduhuna waxaa weye roolkooda inay inay iyagu laftoodu ay sharciga iyagoo eegaya aan cidna ma aragtay aan u eegeynin ideologidiisa ama ama ama siyaasad ahaan iyagoon u fiirinayn inay sharciga iyo dastuurka waafaqnaantiisa inay eegaan wayaan waa tahay waxaa sidoo kale laisweydiin karaa haddii mar maxkamadan san francisco ay go-aankaasi riday xalay micnaheedu maxay tahay marka go-aankii shalay wuxuu ka dhigan yahay sida aan hadaayaba tilmaamay maxkamadii hoose oo joojisay bloogaraysay dhaqangalkii wareegtadii madaxweynaha ayay ku taageertay taasoo micnaheedu yahay wax xayiraadii wareegtada ay soo rogtay gabi ahaanba weli waxay ku jirtaa hold weli inay sharci tahay inaan sharci ahayn waa dood laaban oo dib laga eegi doono balse xilligan xaadirka ah waxay ku jirtaa weli holdgii bay ku jirtaa taa marka waxay sahlaysaa dadkii qaxootiga ahaa ee uu ka mamnuucay waddanka inay soo galaan dadkii fiisooyinada kala duwan watay ee laga mamnuucay ama laga hor istaagay waddanka inay soo galaan dadkii ay brosesyada ku jiray safaaradaha kala duwan ama booqasho waddankan u imanayay ama waxbarasho u imanayay ama siyaabo kala duwan u imanaya laftoodu inay furan yihiin oo aysan hor istaagi karin dowladda sababtoo markaa go-aanka maxkamadda ay soo saartay madaxweynuhu iyo qeybtiisa fulintu ay ku qasban yihiin inay siday taa u qaataan ilaa iyo haddana dee sida noo muuqata waxa weye way qaateen hay-adaha socdaalka iyo arrimaha dibaduba sida caadiga ay u shaqayn jireen bay ilaa hadda u shaqaynayaan gaar ahaan toddobadii wadan ee xayiraada ay ay ay ay ay saameynaysa